ku dhowaad muddo sanada ayay biyaha fatahaadaha webiga shabeelle kala xireen isku socodka wadooyinka lasoo marsiin lahaa xolaha nool iyadoo lagu soo qaadi jiray ariga doomo balse hadda ay dib u furmeen wadooyin badan lagana maarmay xoolihii doomaha lagu keeni jiray oo ahaa ariga muuse aamin oo ka mid a ragga dulaalada ayaan weydiiyey ganacsiga suuqa ka jira geela waxa waaye waayahan horta waxaa xirnaa wadooyinka haddii labadan asboo xoogaa soo galgaleen neefka marka oo aagii hore oo wadooyinku furnaayeen oo labaatan labaatan laba la gadi jiray xilliga hadda la joogo soddon milyan wa waa geela oo macnaha duugta oo macnaha dadka oo dhinto lagu duugo sidoo kale geela oo kawaanka oo lagu qalaada jooroo kaleeto xilligii oo toban iyo shan la qali jiray hadda shan iyo labaatan alqaluha labada asbaxo waxoogaa birraf la helaba waa waxoogaa adiga oo lasoo wareeganayo weli wareeg dheer la gelaya markii laga soo gado shawoo kaleeto cawi biruu soo wareegana macnaha khamiisaa lasoo gadaa khamiis markii lasoo gado khamiis iyo jimco muxuu imaanaya sibdiga kale waa ka duwan yihiin ariga hadda sidii hadda oo bishii hore oo qiimii hadda uu joogay hadda uu raqiisan yahay arigoo kale neefka birimada imsaal iibina neefka berimadaa adiga bishii hore neefkii labada malyanay hadda milyan shan boqol neefkii saddex malyanahayna laba malyanoo yimi hadda wadadaa furantay ariga marka hore doonaa lagu soo rarayay hadda doon laguma soo raro biyaha xoogaa yaraaday waa lasoo jiirsiina looda irmaanka oo kale waxay ku socotaa maxay malcad iyo muqdisho irmaanku galaa looda oo dhalaysa oo gorka dadku yaqaana dadka xooladhaqatadana walla weynaa loo qaata waxooga hadda xoolaha galbeed oo ka yimaada waxaana weli jirta in saylada uu ku yaryahay geela oo laga keeno galbeedka gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana weli aan u soo gelin suuqa sidii la rabay maalinta sabtida ayaa ah maalinta ay xoolodhaqatada iyo ganacsatada isugu timaado suuqa kuwaas oo isugu jira ganacsato iyo xoolodhaqato danley ah balse jimcaha waxaa suuqa jooga oo keliya ganacsatada magaalada jowhar oo arileyda ah waxaana ka jirta xilligan gaabis iyo hoosu dhac sidoo kale waxaa xoolaha dib u iibsan jiray beeraleyda iyo xoolodhaqatada marka ay u soo go-aan dalagga beeraha iyadoo sanadkan iyo sanadkii ka horreeyay aysan jirin dalag laga soo goostay maadaama fatahaadihii ay saameyn ku yeesheen daaqa xoolaha iyo hantida dadka beeraleyda ah